Xoolaha nool sida geela, lo'da iyo ariga waa il dhaqaale oo ay ku tiirsan yihiin bulshada Soomaaliyeed oo u badan kuwo noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolaha. Sannadihii ugu dambeeyay, xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool gobollada Jubaland, waxaa haystay caqabado la xiriira isbeddelka cimilada, cudurrada xoolaha ku dhaca, iyo aqoon la'aan ku saabsan xanaanada casriga ah ee xoolaha. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubaland, Maxamed Nuur Cali ayaa sheegay in wasaaraddu ay waddo dadaallo kor loogu qaadayo aqoonta xoolo-dhaqatadu u leeyihiin xanaanada xoolaha, isagoona bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa xoolo-dhaqatada ah, ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan xoolahooda ayna si wanaagsan u xanaaneeyaan.
Haddaan lahay xoololey waxa weeye dadka hore waxay ahaayeen xoolo raacato laakiin hadda waxaan rabnaa inaan noqono xoolo dhaqato. Xoolaha si loo dhaqdana waxay u baahan tahay qaabkii loo dhaqan lahaa in la barto, cilmigii lagu barto oo ugu horeeyo in la siiyo wixii calafkii la siin lahaa la diyaariyo. Waagii hore waxaan ku tiirsaneen keliya roobka noo yimaado iyo naqa soo baxa iyo xoolahaas in naqaas ay raacaan. Ee, Masaafo noocay kasta ha noqotee meesha naq lagu sheego oo la guuro marka xoolaha intay guurayaan xanuunay geli karaan biyo la'aana ku dhici karto cunto la'aan baa ku dhici kartay marka xoolahani iyo asadkii aan lahayn inta badan marna abaaraa leen jiray marna xanuunaa leen jiray Ee, maadaama soomaalidu ay hodan ku tahay een, xoolaha waxaan rabnaa hadda kadib in xoolaheena ay badbaadaan iyo qaabkii loo dhaqan lahaa qof waxaad arkaysaa ee, boqol neef oo geela ama ari ama lo' leh haddana maskiina oo baadiyaha intuu jooguu leeyahay aniga maanta een, sokor ha la iisoo dhiibin ninkii magaalada jooga sokor ha iisoo dhiibin sababtoo ah qaabka looga faa'iidaysan ma garanayo laakiin adduunyada horumartay maanta een, qofka neef lo' ah iska leh een, faqiir ma aha sababtoo ah ee, intaasoo litro caanaa laga maali marka hore gasaca waa la gacsacayni oo warshadeena lagu gelin waxaa laga yaabaa cashuurta dowladdana inuu iska bixiyo isagana nolol fiican caruurtiisa iyo isagaba ay ku noolaadaan annagana kun neef oo lo' ah ayaa qofka daba socdaa dhar ma haysto waxaa laga yaabaa markuu xanuunsado kaniini in magaalada loogu soo dhiibo uusan ka faa'iidaysan xooluhu su u daba socdo xoolihina way dhammaanayaan isna waa ka daba dhimana marka waxaan rabnaa dheeftan ilaahayna siiyey oo dheemankan madow aan daba socono inaan ka faa'iidaysano wasaaraddu siyaasaddeeda waxay tahay dadka soomaaliyeed faqiir ma ahan dad xoole haysta way faqiir ma ahan laakiin waxaan faqiir ka nahay xirfadda iyo qaabka aan uga faa'iidaysan lahayn waxaan rabnaa taas inaan uga faa'iidaysano maanta oo dadku waxay haystaan aan barno intii la siin lahaa kaar yar inta la siiyo oo la yidhaha boqol doolar oo kugu jirta meeshaan bisha markay dhammaatay hay-ad kale ku keenaysa la dhihi lahaa waxay haystaan in la baro inay dheemin yihiin ay gacanta ku haystaan Ee, waxaan rabnaa dadka qofka laba neef oo ari ah ama lo ama geel leh haddii uu naqeen ku sameeyo oo fadhiisiyo uu naaxiyo wax weyn baa ka soo kordhi kara tusaale dhowr jeerna waa kusoo celinay adduunyada maanta aan joogno waxaa laga yaabaa in jaakadaha aan wadano iyo boorsooyinka iyo kabaha in laga sameeyo maqaarka waxaa laga yaabaa neefka ariga ah in lixdan dollar la gado joog kabaa oo maqaar laga sameynaya toddobaatan dollara la gadaa marka hal meeqa joogo kabaa ayaa neefka ariga dushiisa saaran haddii maqaarka keliya laga faa'iidaystay la yidhaahdo dadkana saa uma fakerayaan waxaa leeyihiin qof intaasoo xoolaha haysta waxaa laleeyahay faqiir waa waxba ma haysto oo qofkii waa qof maskiina Dadaalada ay wasaaraddu ku bixinayso in dadka xoolo-dhaqatada ay fahmaan habka ugu wanaagsan ee xoolaha looga faa'iidaysan karo ayaa waxaa ka mid ah tababaro loo qabtay xoolo-dhaqatada ku nool gobolka Jubbada Hoose